Xanuunka cagaarshowga waa caabuq ku dhaca beerka kaas oo saameeya unugyada beerka waxaana sababi kara dhimasho haddii aan qofka si dhakhso leh looga daweyn. Xanuunka cagaarshowga oo marka qofka uu ku dhaco dhowr marxaladood mara ayaa labada qaybood ee ugu daran dunida oo dhan u istaagtay sidii loola dagaallami lahaa ayaa kala ah cagaarshowga B iyo C oo ah labada nooc ee ugu halista badan. Dr. Siyaad Ibraahim Sulaymaan oo ka mid ah dhakhaatiirta Kismaayo ayaa ka warbixiyay waxyaabaha sababa xanuunka cagaarshowga, calaamadaha lagu garto, iyo sida loo daweyn karo isagoona bulshada ugu baaqay inay qaataan tallaalka ka hortagga cagaarshowga si loo yareeyo halista cudurkan.
cagaarshowga markii la dhaho waxaa waaye cawq ee, ku dhaca beerka waaye Ee, laakiin annaga markaan soomaalida jaundiasna waa dhahnaa ee, jones aan u naqaanaa oo ah een, magaca ereygaas cagaarka ruux kalarkiisa isbedelaya indhaha kaadida saxarada laakiin caafimaadka markii la qeexaayo cagaarshow maxaa waaye markii la dhahayo markii tafaasiil laga bixinayo waxaa lagu qeexaa caabuq ku yimaada beerka dabcan caabuqa waxa keena ee, beerka way kala duwan yihiin ee, virus hadda aan ka sheekeyno hepatitis-ka kuuka ah ha noqdo ee noocyadiisa kala duwan a b c d e iyo daawooyin inay keenaan laakiin muhiimadda maanta aan u joogno waxay tahay in maaragtay viruska b c a-ga iyo e-ga haba kala darnaada inaan kuwa xooga saarna cagaarashowga calaamadihiisu eh, way fara badan yihiin laakiin waxaan kusoo koobayaa eh, saddex qaybood ayay u kala baxaan saddex qaybood u kala baxaan waxaa waye qaybta kore waxaa loo yaqaanaa qaybta aan maarag soo ifbixin eh, waxaa loo yaqaanaa briaisteric face waa wejiga koowaad waay wejigaas waxaa loogu bixiyay briaisteric face ee loo dhahay waxaa weeyaan calaamadihii ma wada muuqanayaan Eh, ruux wuxuu yeelanayaa labolabo wuxuu yeelanayaa madax xanuun wuxuu yeelanayaa xumad yar oo aan badnayn cunnada ma cuni karo marka xanuunaa jiraayo Eh, intaasaa ugu muhiimsan ca- weji eh, eh, maxaa la dhihi jiray en, en, wejiga koowaad iyo cagaarashowga wuxuuna qaadan karaa maalmo ilaa isbuucyo saddex isbuuc laba isbuuc afar iyo toban bir meelahaasuu qaadan karaa wejiga waa wejiga koowaad ee loo yaqaano preisteric face waaye wejiga labaad waxaa loo yaqaana isteric face waaye waa wejiga uu calaamadihii cagaarashowga oo halka soomaalida ay u taqaano marka dabka ay gubayaan calaamadihii ay soo ay soo ifbaxayaan oo la arkayo oo indhihii ay kasoo muuqanayaan oo jirka intiisa kale ay kasoo muuqanayaan oo ogadii jirka ay kasoo muuqanayso ay kasoo muuqanayaan oo kaadida ay isbedelayso ee sidii shah rinji oo kale ay isbedelayso ee saxaradii way isbedelaysaa xilligaas waa xilliga maaragtay ee, iidana ee, ugu badan waaye xilligaa marka wuxuu qaataa ilaa iyo afar isbuuc uu qaataa labaatan iyo sideed bir labaatan iyo kow bir meelahaas uu qaataa En, inta uu qaato intaas waaye Ee, wejigii saddexaad ee, waxaa loo yaqaana convulsive eh, face waaye waa wejigii saddexaad ee bogsashada waaye calaamadihii hore aan kusoo sheegnay ee hunqaacadii labalabadii ee, cagaarkii indhaha waxaa ku di way baaba'ayaan ruuxu sayru usoo fiicnaanaya yaryaro usoo fiicnaanaya laakiin taa macnaheedu maaha ruux inuu ka bogsoogiyo cagaarashoogi beerkii weli waa xanuunsan yahay Ee, muddo ilaa ay macali afar bilood saddex bilood intaa inta laga gaaraya wuu xanuunsanaanaya beerka ruux haddii laga baarana cagaarashoogi waa laga heli karaa cudurkan maaragtay silent killerka ama si qarsoodi u faafayo ee adduunka kusii badanaya annagu haddaan soomaali nahay khaasan reer kismaayo mase jubbaland ee si gooni ayay noo taabanaysaa maadaama bulshada soomaaliyeed dad kasoo kabanaya maaragtay dagaalo sokeeye waxa ay yihiin xaaladaha caafimaadka iyo arrimaha bulshada inay iska hooseeyaan si gaar ayay noo taabanaysaa sababta saa loo leeyahay waxaa waye cagaarshowgu sii badanayaa ee saameyntiisa ayaa sii badanayso taas ayaa maaragtay adduunka waxaa waxyaabaha la raba in wax laga qabto waxaa ka mid ah in wacyigelinta kor loo qaado in tallaalka cagaarashowga kor loo qaado in tallaalka ilmaha markay yar yihiin kor loo qaado in waxaas kudi maaragtay iyo daaweyntii iyo ka warqabkii bukaanka ee shakhsiga la noolaa xanuunka iyo kaan la nooleen labadaba inay maaragtay ay sameeyaan eh, maxaa la dhihi jiray inay iska warqabaan xaaladooda caafimaad isaalada ay boogtaan dhakhaatiirta ay la xiriiraan intaasaa maaragtay xoogga la saaraya Sida ugu habboon ee looga hortagi karo cudurka cagaarshowga ayaa ah in bulshada lagu wacyigeliyo qaadashada tallaalka ka hortagga ah kaas oo yareyn kara halista sii kordhaysa ee xanuunka cagaarshowga.